waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
xiisadda u dhaxaysa iiraan iyo israa'iil ayaa u muuqata mid aan si dhib yar ku soo afjarmaynin israa'iil ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in go'aankeeda ku saabsan u jawaabidda iiraan gantaaladii ay la soo beegsatay iyo diyaaradihii duuliyala'aanta ahaa ee ay uga jawaabtay weerarkii ay ku qaaday qunsulyadeeda ku taalla magaalada dimashik ee laba ka mida jenaraaladeeda lagu dilay ayaa waxa ay sheegtay jawaabtaasi in ay iyadu keligeed go'aansan doonto sida ay ugu jawaabi doonto ra-isul wasaaraha israa'iil oo arrintaasi ka hadlayay ayaa sheegay in arrimaha ku saabsan buu yidhi ka jawaabidda iiraan beegsiga ay soo beegsatay israa'iil in ay iyaga khaas u tahay isagoo xukuumaddiisa fadhi uu la yeeshay uga mahadceliyey kulan uu la yeeshay labada wasiir arrimo dibadeed ee ingiriiska iyo jarmalka oo uuna sheegay in talooyinkooda uu aad u ammaanayo taageerada iyo wanaagga ay u muujiyeenna uu aad ugu ammaanay balse waxa uu sheegay in go'aanka ku saabsan ka jawaabidda xaaladdaasi ay gaar u tahay israa'iil dhankeeda iiraan ayaa wax raaligelin ah aan ka bixinin gantaaladii iyo weerarkii ay ku qaaday israa'iil tahraan ayaa sheegtay in ay jawaab kooban oo xaq ah ka bixisay weerarkii israa'iil ay ku qaaday qunsuliyadda ay ku leedahay caasimadda dalka siriya dimashik kowdii abriil taas oo ay iiraan kaga dhinteen dad ay ka mid yihiin laba jenaraal israa'iil iyo xulufadeeda ayaa ka fiirsanaya jawaabta ay ka bixinayaan weerarkaasi maraykanka iyo midowda yurub ayaa labaduba ku dhawaaqay in ay qorshaynayaan inay cunaqabatayn ku soo rogaan iiraan taasoo qayb ka ah jawaabta diblomaasiyadeed ee weerarkaasi washington ayaa waxa ay iyadu sheegtay in aynan wax dagaal ah oo lagu qaada iiraan qayb ka noqonaynin balse waxa ay oogu yeedhay in cuquubooyin ay la beegsan doonto barnaamijka hubka iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayna iyo weliba ciidanka towradda iyo wasaaradda gaashaandhigga lataliyaha amniga qaranka ee maraykanka jike sullivan ayaa waxa uu sheegay tallaabooyinka cusub in lagu sii wadi doono culaysyada lagu xanibayo amaba lagu go'doominayo laguna daciifinayo awoodaha iiraan ee ciidanka iyo waxqabsigeeda iyadoo lagana hortegayo dhaqamadeeda maraykanka ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in haddaba weerarka iiraan uu ahaa mid daandaansi ah oo ulakac ahaa wuxuuna ku booriyey israa'iil inaysan ka aargudanin mas-uul u hadlay maraykankana waxa uu yidhi isagoo hadlaya
at the state of Israel. And so, what we're going to continue to do is try to de escalate the, the conflict. Um, uh, but waxay si cad u ahayd falxiisad abuuray soo rididda saddex boqol oo gantaallo ah iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee iiraan kuwaas oo si toos ah loogu bartilmaamaystay israa'iil marka waxa aan sii wadi doonnaa buu yidhi waa inaan isku dayno inaan dejinno khilaafka laakiin ilaa inta uu dagaalka kazo sii socdo dib uguma noqon doono ayuu yidhi meeshii aan joognay ka hor toddobadii oktoobar waa hawl socota oo lagu doonayo in lagu sii hayo xiisadda gobolka si loo yareeyo xiisadaha gobolka oo la isku dayo in la ilaaliyo sida suurtagalka ah iyadoo la og yahay in uu jiro iska hor imaadyo joogto ah oo si cad uga sii daraya xiisadaha ka jira israa'iil iyo agagaarka gobolka dhankiisa diblomaasiga midowda reer yurub joseb boril ayaa waxa uu sheegay in iyagana talooyinkooda ay sii ballaadhin doonaan nidaamka cuquubadaha lagu soo rogayo oo saamayn doona nidaamka gantaaladeeda ay ruushka siisay sida uu sheegay iyo sidoo kaleeta kuwa ay u gudbisay waxa uu ugu yeedhay wakiiladeeda bariga dhexe isagoo hadlayana wuxuu yidhi
and some member states propose the adoption of uh, uh, expand the restrictive measures against Iran.
waxaan kordhin doonaa xiriirka aan la leenahay asxaabta muhiimka ah ee gobolka qaar ka mid ah waddamada xubnaha ka ah waxay soo jeediyeen qaadashada ballaarinta talooyinka xadidan ee ka dhanka ah iiraan qaadashada ballaarinta talooyinka xadidan ee ka dhanka ah iiraan waxaan u diri doonaa ayuu yidhi adeegga waxqabadka dibadda waa adeegga diblomaasiyadda bahda reer yurub codsiga ah in la bilaabo shaqada lagama maarmaanka ah ee la xidhiirta cunaqabataynta ayuu yidhi diblomaasigaasi reer yurub u hadlay dhankiisa taliyaha guud ee ciidamada israa'iil herzi helavi ayaa isagu sheegay in israa'iil lagu soo rido in ka badan saddex boqol oo gantaal gantaalaha kruuska loo yaqaano iyo diyaaradaha aan duuriyaha lahayn lalana beegsada israa'iil in aynan ahayn wax la iska indhasaabi karo isagoo hadlayana waxa uu yidhi waxaan si dhow u qiimaynaynaa xaaladda waxaan ku sugannahay heerka ugu sarreeya ee diyaargarowgeenna iiraan waxay wajihi doontaa cawaaqibka ficilkeeda waxaan dooran doonnaa jawaabtayada sida waafaqsan ciidamada israa'iil waxay diyaar u yihiin ayuu yidhi inay ka hortagaan khatar kasta oo ka timaada iiraan iyo cid kasta oo la shaqaynaysa waxaan sii wadaynaa ayuu yidhi hadafkayaga ah inaan difaacno dowladda israa'iil waa sida uu yidhi mas-uulkaasiye dhinaciisa madaxweynaha iiraan ibraahim ra'iisi oo isagu arrintaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay tallaabo kasta oo iiraan ka dhana xataa hadday tahay mid aan cuslayn si xooga oo aad u adag ayaan oga jawaabaynaa ayuu yidhi kelimo uu ka jeediyey bandhig sannadeeda dhanka ciidanka iiraan oo munaasabadda maalinka ciidanka qaranka ayaa waxa uu sheegay in jawaabtii iiraan ay ka bixisay weerarkii dimashik inay ahayd tusaale washington iyo kuwa israa'iil taageera in ciidamada qalabka sida ee iiraan ay awood leeyihiin diyaarna u yihiin inay jawaabaan wuxuuna sheegay in weerarkii iiraan ay israa'iil ku qaaday in uu burburiyey waxa uu ku magacaabay awoodda sahyuuniyadda isagoo sheegay in ay dalalka gobolka haatan ay ku tashan karaan awoodda ciidanka iiraan sida joornaalka wall street uu ka soo wariyey mas-uuliyiin syriya iyo iiraan ka kala socda waxa uu sheegay in iiraan ay diyaar u tahay weerarka argoosiga ah ee israa'iil ay maagan tahay inay la beegsato dhulkeeda amaba asxaabteeda iyadoo warkuu intaa ku darayo in dahraan ay bilowday in ay shaqaalaheeda ka kaxayso goobo ka mid a syriya
laaykaas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali